بxمdi rabbihim wayu'minuuna bihi wayastakfiruuna liladiina aamanuu dadkaas mu'miniintaa adduunkana waa ugu dembi dhaaf dalbi jireen aakharana waa ugu shafaaco qaadayaan laa nashfacu likaafirin xaq qof diiday oo akhyaarayn mayne fadcuu antum idinka tuga hadday tugaan maxaa ka dhalanaya yaa gaal wax ku falaya qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi wamaa ducaa'u lkaafiriin gaala tuugmadood ma aha ilaa fii dalaal lugooye ma ahaane hanqaltaag iyo wakhtigoo ku luma ma ahaane tuugma ay gaala wax tuugeen khasaaro iyo lugooye waxaan ahayn laga heli maayo ogaanay gaaladii mu'miniintii sidee wey alrusulu waalambiyaa'u waalsaalixuun mu'miniintii iyaga waa sidee iyaga waa kan warkoodii inna annaga eebbaha alla nansuru u gargaaraynaa rusulana rusushannadii baan u gargaaraynaa aan tirsannay waaladiina akhyaar rusul keliyeeta ma aha aamanuu xaqa rumeeyeyna waa u gargaaraynaa filxayaati nolol gudaheed aan ugu gargaaraynaa addunyaa hoosaysa oo haddii adduunyada la joogo rususha adkaanaysa mu'miniinta adkaanaysa wa yowma maalinna waa u gargaaraynaa yaquumu alashhaad markhaatiyaal joogsan doonaan malaa'igtii iyo jismigii iyo mu'miniintii min ummati moxamed ayaa markhaatiyaala intaba waa u gargaarinaw kolka qawlan iyo wa ficlan labadaba iyaga xaqa lagu toosinayo yowma maalin ayaan u gargaaraynaa laa yanfacu usan waxtarayn aldaalimiin kuwii gardarsaday macdiratuhum cudurdaarashadooda haddaad soo marta ijraa'aadki wa qaala aladiina fi nnaar likhasanati jahannama udcuu rabbakum yukhafif cannaa yowman min alcadaab wax uma tarin hadday malaa'ig ku cawdeen hadday iyaga iscadaadiyeen midna wax uma tarin yowma maalin laa yanfacu usan wax tari doonin aldaalimiin kuwa dulmi falowyaalkaa macdiratuhum cudurdaarasho ay maalintaa nacnacleeyaan waxba uguma taallo walahum waxayba leeyihiin allacnatu dheeraan raxmad eebbe laga dheeraaday leeyihiin walahum waxay leeyihiin suu'u daar aqalkan ugu xumaan badan oo jahannamaha ayay leeyihin wadkur ayuha rasuuluulkariim u sheeg ummaddan shirkiga looga maalelaayahay id goora yataxaajuuna murmi doonaano fi nnaari naarta gudaheeda ay ku murmi doonaan oo fa yaquulu ducafaa kuwii la saxariirsaday ay dhihi doonaan liladiina ardaal istakbaruu isweyneeyey waxay u dhihi doonaan inna annaga mustadcafiina kunnaa fi dunyaa adduunka waxaan ku ahaan jirnay lakum idinka mustakbiriin tabacan taabiciin kuwa idin raacsan fahal antum ma tihiin muqnuuna kuwa waxtara cannaa xagga annaga nasiiban qayb ma naga reebaysiin mina naari ka mida qaala aladiina kuwii waxay yidhahdaan istakbaruu fi dunyaa isku weynaysiin jiray innaa annagiyo idinkaba kullun wadarteenna fiihaa fi nnaari naarta gudaheeda aan ku jirnaa in allaha eebbaweynana qad xakama garnaq bayna alcibaad addoommihii dhexdoodii waa uu kala bixiyey fa ahluljanna filjannu geeyey wa ahlunnaar fi nnaaruu geeyey warna intuu ku dhammaaday kolkaasaa la israaca wa qaala aladiina wixii waxay ku hadlaan fi nnaari ku sugnaa min alatbaaci waalmatbuuciin likhasanati jahannama jahannama adeegtadeedii min almalaa'ikati ka mida ayaa waxay u yidhaahdaan udcuu rabbakum rabbigii naga tuuga yukhafif ha dabciyo cannaa xagga naga yowman qadra yowmin maalin in la-eg min alcadaabi ha naga dabciye qaaluu malaa'igtu waxay yidhaahdaan awalam taku ma wayan ahaan ta'tiikum inay idiin timid rusulukum akhyaartii laydiin diray bilbayinaati garcad ma wayan idinla iman qaaluu waxay yidhaahdaan mujrimiintii balaa waa noo yimaadeen qaaluu malaa'igta waxay yidhaahdiin fadcuu antum idinka kolka alla tuuga wamaa ducaa'u lkaafiriin gaala tuugmadeed maaha ilaa fii dalaal lugooyo iyo tacab khasaar waxaan ahayn oo natiijo ah lagama gaaro inna annaga eebbaha ayaa la nansuru u gargaaraynaa rusulana akhyaartaannu dirnay iyo waladiina dadka aamanuu rususha rumeeyey oo dhan filxayaati nolol gudaheed addunyaa hoosaysa ayaannu ugu gargaaraynaa wa yowma maalinna waa u gargaari doonaa ay yaquumu joogsan doonaan al ashaad markhaatiyaalkii eebbaagtii ka markhaati kacayay oo ummaddan iyo nabigeedii ka mid yihiin amaba u horreeya yowma maalin ayaan u gargaaraynaa laa yanfacu usan waxtaray awaalimiin kuwa fi dunya ku gardarsaday macdiratuhum fi laakhirati aakhira gudaheeda cudur daarashada iyo nacnacday keeni doonaan wax uguma taal walahum waxay leeyihiin allacnatu dheeraan laga dheeraado naxariista eebe walahum waxay leeyihiin su'u daar aqal la dhiso kan ugu qaabdaran oo jahannama ah ayagaa iskalow walaqad aataynaa muuse lhuda mar labaad ayaa nebiyullaahi muuse qisadiisii la soo celiyey waataynu nidhi waxaa nebiga ugu sugan tasliyo lagu sabargelinayo oo wixii uu nebiyaashii hore la kulmeen iyo waxa uu isaga la kulmay wixii horeaba sii daraa qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi walaqad waxa dhaba aataynaa inaanu siinay muusa nabi muuse alhudaa hanuun baan siinay hanuunka nabi muuse la siiyey towreedu mar dambayba imanaysa wa awradna waxaan dhaxal siinay bani israa'iil nebi yacquub awlaaddiisa alkitaab kitaabkii towraad ee hanuunka ahaa ayaan iyaga u reebnay hudan isagoo kitaabka hanuuninaya min adalaala baadi ka hanuuninaya wa dikraa isagoo kitaabka towraada wacdiya waana ah liulil albaab in dheergaradkii banu israa'iil ku jiray ayuu kitaabka u wacdiya waana ah fasbir suubana dulqaado ogowna ina wacdallah eebbayaboohi xaqun mid sugan wey oo waxaan eebba uu ku sheegay ama adduun ha ku sheego ama aakhiro intoo dhanba waa wax imanaya kolkaas sidaa daraaddeed dulqaado wastakfir dembi dhaaf dalab lidembika adiga dembigaaga wey eebba inuu ku dhaafo imaamu alqurdubi ah min axmidati almufasiriin dadkii qur-aanka fasiray ragga tiirarkaa ayuu ku jira kolkaa wuxuu wariyey wastakfir lidembika dembigaa nabiga la leeyahay ilaah inuu ku dhaafo weydiiso ayuu wuxuu wariyey aqwaal tiro badan awalan wuxuu yidhi waxaa loo wadaa dembuhu sala allahu calayhi wasalam gababkii nabigu galay goorma qabla albicsati waalcisma ilaa nebinimada iyo ilaalintan la ilaaliyey afartan sanay timid wakhtigaa ka hor wixii gafee uu galay ayaa wastakfir lidembika la leeyahy taas waa ra'yi ra'yi labaad waqiila dembi ummatihi fastakfir lidembika mudaaf baa la qadarayaa lidembi ummatika ummaddaada gafkay gashay dembi dhaaf weydi ra'yi saddexaad askhaa'iru wa mukhaalafati alawlad waxa weeye waxyaalaha laga roon yahay aan sidaa dembi u ahayn laakiin laga roon yahay waxaa markuu sameeyo weeye waxaa la leeyahay qowl afraad waxa weeye wastakfir lidembika istikfaartu allaahuma kfirli markaad leedahay soo tuugmaad eebba tuugaysa ma tuugmada eebba la tuugayana sow cibaado ma idan waaba cibaado la faray inuu dembi lahaa iyo in kale shardiba ma aha kolka adigoo ladan haddaad ilaah caafimaad warsato adigoo toosan haddaad ilaahu itoosi tira adigoon dembaabin ilaahu cafi haddaad tira tuugmada eebba la tuugaa nafteeda ayaa cibaadaha wa ayu cibaada liqowli rasuuli sala allahu calayhi wasalam adducaa'u huwa alcibaada adducaa'u mukhu lcibaada waliqowlihi tacaala qul maa yacba'u bikum rabbi lowlaa ducaa'ukum idan iyada nafteedaaba cibaadaha intaasoo aqwaaluu keenay waxba qur-aanka lafdigiisa in laga leexdaa ma aha ilaah baa magafaa oosan gaf ka suura gelin laakiin addoommada isaga rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ummadda ku oran jiray ayuha annaas tuubuu ila allah waastakfiruuhu fa innii atuubu ilayhi fi lyawmi akthara min sabciina mara waagii baryaba waqiila mi'ata mara waagii baryaba ilaahna waa uu faray fasabbix bixamdi rabbika waastakfirhu markii dambe wuxuu joogteeyey inuu leeyahay subxaanaka allaahumma wabixamdika allaahumma akfir lii fii salaatihi wa fii rukuucihi wa fii sujuudihi xataa sa'alat ummuna caaisha radia allahu canha can hadihi almaqaal waxay tidhi maa li araaka waxaan ku arkayaa maalmahan dambe inaad hadalla cusub soo roogtay ood leedahay subxaanaka allaahumma rabbanaa wabixamdika allaahumma akfir lii kaama maqli jirin baryahanaan kaa maqla wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam intaan ilaaha ay faray tasbiix iyo taxmiid iyo istikfaar waa lay faray oo waa fasabbix bixamdi rabbika wastakfiru intuuba amar wey waxaana lay sameeyey calaamo waqad ra'aytu alcalaama calaamadiina waa arkay calaamadu waa maxay idaa jaa nasrullaahi waalfatxu wa ra'ayta annaasa yadkhuluuna fii diini illaahi afwaajan faqad ra'aytuhaa calaamadiyaan arkay fa aquuluhaa amarkiiyaan fulina markii dambe iyada la weydiiyana yata'awalu lqur'aan bay tidhi fasabbix bixamdi rabbika wastakfiruu idin la yidhi tafsiirkeedii iyo macnaheedii uu fulinaya idan istikfaarta iyada nafteeda maamuura wixii makhluuqana gaf waa ka suura gasha idan waxba daahirka qur-aanka oo laga lexda qiimi male wastakfir lidambika warka eebana wacdiya adiga rasuulka calayhi salaatu wasalaam wasabbix tuko bixamdi rabbika adoo rabbigaa ku mahadina bilcashiyi galabtii waa casarkii walibkaari subaxdii wey waa labadan salaadood oo subax iyo casarka qiimi gaaray leeyihiin وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله من صلى البردين دخل الجنة والبردان هما صلاة الصبح وصلاة العصر محل لو بحي صلاة الصبح وقت كيف شنت وقتي إذا قبو صلاة عصرنا دور كيف قبو ده. من صلى البردان دخل الجنة وصبح توكو بحمد ربك أضع الله أكم هذينا بالعشية عصرك والإبكار الفجر كيو in aladiina wax yujaadiluuna murmaayaan fii aayaati illah ilaah aayaadkiisa inay buriyaan ku murmaaya bikayri suldaanin iyagoon xujo haysan xujadaasoo ataahum iyaga u timid in fii suduurihim maa fii suduurihim laabtooda kuma sugna ilaa kibirun maahana wax kale waxaad ogaatay wax alla waxa xaqa ka hor imanaya ee la murmaaya in fii suduurihim ilaa kibru maa hum bibaaligi kibir ayan gaarayn ayay wataan wa ilaa haddaanu kibir ku jirin in rabbi ay canaadaan ayaadka ka hor yimaadaan maaha inamaa kaana qawla almu'miniina idaa ducuu ila allahi wa rasuulihi liyaxkuma baynahum an yaquuluu samicnaa wa adacnaa wa ulaa'ika hum almuflixuun mu'min wax kaloo la gudboon male ayad haddii loo sheego samicnaa wa adacnaa ma hum ma aha bibaaligiihi kibirkii kuwa gaaraya ee fastacid adiga mu'minkaa magan gal bilaahi eebbaweyne kuwaan xaqa la dagaalamaya shartooda ka nabadgal innahu eebbaweyne huwa eebba asamiicu maqlid badan waxa lagu hadloo dhan albasiiru u arkid badan wax la sameeyoo dhan la khalqu samaawaati qoladii bacsiga iyo qiyaamada diiday ayaa xujo la hor dhigay waxaa lay cirkiiyo dhulka la sameeyey miyaad ka xoog badan tihiin la khalqu samaawaati ciralyaal abuuridood waalardi dhulalyaal abuuridood ibtidaa'an bilowgii hore la abuurayba akbaru ka weyni badan min khalqi nnaasi dad abuuridii icaadatan hadhow la soo celiyo walaakinaha yeeshe akhara naas dadka intiisa badan laa yaclamuuna ma ogow walaqad waxaa dhaba aataynaa muusa inaan nabi muuse siinay alhudaa hanuun baanu siinay wa awradnaa hanuunkii waxaan dhaxalnimo u siinay bani israa'iil nebi yacquub wiilashiisa alkitaab kitaabkii tawraadaha ee hanuunka ku qorna ayaan dhaxalnimo u siinay hudan isagoo kitaabka hanuuninaya wadikra waaninaya liil albaab indheergaradka banu israa'iil fasbir suubana dulqaado ina wacdallah ilaah waxaan uu yaboohay xaqun mid sugan wey wastakfir ilaah dhaafiid ka bari lidembika liayli dembika xaggaaga wixii ka yimid wasabbix tasbiix soo tuko bixamdi rabbika rabbiga mahadi adoo ku daraya bilcashiyi casarka walibkaari fajarka in aladiina waxa yujaadiluuna murmaayaan fii aayaatiillah aayaadka eebbe inay buriyaan ku murmaaya bikayri suldaanin gar la'aanteed ataahum iyaga u yimid in fii suduurihim laabtoodu kuma sugna ilaa kibrun islamayni waahana wax kale maa hum ayan ahayn bibaaligiihi kibirka kuwa gaaraya fastaciid billah eebba ka magan gal shartooda waa kaa ilaalinaya innahu eebbe huwa eebba asamiicu alla maqlid badan lijamiici alaqwaal waxaa lagu hadla idaylkood albasiiru ujeedid badan lijamiici almawjuudaat wax jiroo dhan la khalqu samaawaat iraryaal abuuridood iyo walardi iraryaal abuuridood ibtidaa'an bilowgii hore la umayba akbaru ka weyni badan min khalqi nnaasi dadka abuuridiisa icaadatan soo celin dambe la abuuro walaakiina ha yeeshe akhara annaas dadka intiisa badan baan laa yaclamuuna ogeyn wamaa yastawi lacma kolkaa meeshaan muqaaranaataan sidayan mu'minka iyo gaalka u ekay ayaa dadaa taqaan lagugu tilmaamay qof indho qaba iyo qof aan indho qabin say isugu mid ahayn ama qof wanaag samaynaya oo dhowrsan iyo tuug beenaala ah sayan isugu mid ahayn qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi wamaa yastawi jin maaha alacmaa indhoole iyo walbasiir qof wax u jeeda labada ma sinna oo alacma kaafirkii wey walbasiir mu'minkii wey waxaan kaloon sinnay waaladiina dadka aamanuu xaqa rumeeye wacamiluu camal falay asaalixaati acmaal suuban iyo walal musii kuwa xumaanta samaynaya laba siman maaha qaliilan waxaa yar maa aad u yar tatadakaruun intaad waansamaysaan haddaad se waansami waydaan saw qiyaamatan maaha inna saaca saacaddii qiyaamo la aatiyatun mid imanaysa wey laa rayba shaki fiiha qiyaamada kuma sugna walaakina aktara annaas dadkase intiisa badan laa yu'minuun qiyaamadii rumayn maaya wa qaala rabbukum rabbigiin wuxuu yidhi udcuunii haddaad addoomadaydii tihiin ituuga astajib tugmadiinnii waa aqbalaya lakum idinka haddaad diiddaanna ina aladiina dadka yastakbiruun iska weynaysiiyey can cibaadatii aniga eebbaa caabudidaydiiyo tuugmadayda sayadkhuluun waxay geli doonaan jahannama naarta la yidha daakhiriin iyagoo duf ku baxay allaahu waxaa macbuud xaqaa aladii axadka jacala yeelay lakum idinka alleyla habeen baa eebba idiin uumay litaskunuu inaa xasishaan fiihi fileyl habeenka gudihiisa wannahaar haddana habeenkii ka gadaal maalin baa laydiin uumay mubsiran isagoo maalinkii wax walba idin aragsiinay in allaaha eebba weyne laduu fadlin deeqiyo dhaqaale alla u saaxiiba wey calannaasi dadka dushiisa loogu daaqo walaakina ha yeeshe akhara annaas dadka intiisii badnayd baan laa yashkuruun eebba deeqdii uga mahadnaqay daalikum axadkaa laydiin tilmaamay ayaa rabbukum daalikum axadkaa laydiin tilmaamayba allaahu macbuud xaqa ah rabbukum isagaa rabbinaa alrubuubiya waaluluuhiya isagay labadaba khusaysa cidla wadaagta male khaaliqu kulli shay waxa la arka idaylkii axadka uumay wey kolkaa laa ilaaha axad gar lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isagaa la tilmaamay ma ahaane fa annaa kayfa sideeba tuufakuun xaqii laydinka ilayo rubuubiyadii garate markaa keligii inaad caabudaan iyo uluuhiyadii seebaa u garan weyde kadaalika sida kuwaan ummaddaana looga iilay tawxiidkii iyo cibaadadiiba yu'faku loo iilay aladiina kuwa kaanuu ahaan jiray hadda ka hor biaayaatillah eebbaweyne aayaadkii yajxaduun kuwa diidow allaahu eebbaweyn aladii axad wey jacala yeelay lakum idinka bani aadamka al arda dhulka ayuu qaraaran mid sugan idinka yeelay wasama cirkii wuxuu idinka yeelay binaa'an dedmo wa sawarakum kolkaasuu idinkii bidhaantiinnii sameeyey oo faaxsana hagaajiyey suwarakum bidhaantiinna nicmatuliijaad nicmatulimdaad waatan wa rasaqakum ka gadaaluu idin cunto siiyey min atayibaat ashyaa wanaagsan iyadana waa nicmatulimdaad kolka axadkaa idin siiyey saas idiin uumay quruxda badan haddana idin cunto siiyey nicmatul iscaadna waa kan kolkaa waxaa weeye daalikum axadka sidaa idin yeelayba allaahu macbuud xaqaa rabbukum isagaa idin abuuro idin maamula fa tabaaraka allaahu eebba ceeb la'aan badana allihii rabbulcaalamiin uun idaylkii lahaa maamulayeyna huwa allahaasa alxayu alla noola laa ilaaha axad gar lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga maahaane ee fadcuuhu eebba caabuda mukhlisiina idinkoo u baraxtiraya lahu eebbe addiina camalka iyo tuugmada iyo yeermada alxamdu lilah maxadisay u dhan tahay allaa leh allihii rabbialcaalamiin uun idaylkii lahaa maamulayey barbaarinayey wamaa yastawi jin maaha alacmaa indhoole iyo walbasiiru indhaqabe waaladiina dad aamanuu xaqa rumeeyey wacamiluu camal falay alsaalixaati acmaal suuban walal musii xumaan falaha xumaan ka shaqaynaya labadaana ma sinna qaliilan waxa yar maa aad u yar tadakaruun intaad waansamaysaan inna saaca saacaddii qiyaamana la aatiyatun hubanti mid ibanaysa wey inay imanna shaki male laa rayba shaki fiihaa saacadda gudaheeda kuma sugna walaakina ha yeeshe akthara annaas dadka intiisa badan laa yu'minuun saacaddii ma rumaynayaan wa qaala rabbukum rabbigiin wuxuu yidhi udcuunii ituuga astajib waa aqbalaya lakum idinka ina aladiina dadka yastakbiruun iska weynaysiiya can cibaadatii aniga allaha caabudidayda sayadkhuluun waxay geli doonaan jahannama naarta la yidha daakhiriin iyagoo duf ku bacay allaahu eebbaweyna alladii axada jacala yeelay lakum idinka alleyla habeen buu idiin sameeyey litaskunuu inaad nasataan oo raaxaysataan fiihi fileyl habeenka gudihiisa wannahaar maalin buu idiin yeelay mubsiran isagoo maalinka danihiinni idin tusinaya si aad u shaqaysataan in allaaha eebbaweyne laduu fadlin dhaqaal alla u saaxiiba cala annaas dad korkood la dhaqaaleeyo walaakina ha yeeshe akthara annaas dadka intiisii badnayd baan laa yashkuruun deeqda eebba dadka uu dul shubay aanan uga mahdinay daalikum axadkaa laydiin tilmaamayba allaahu macbuud xaqaa rabbukum isagaa idin rabbi ah khaaliqu kulli shay wax la arka dhammaantii allaha uumay wey laa ilaaha axad gar lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa eebbaweyne maahaane fa annaa sideeba tuufakuun inaad eebba keligii caabudaan laydinka iilay wey kadaalika sida kuwan loo iilay ummaddatana ayaa yu'faku aladiina kuwiina loo iilay kaanuu ahaan jiray biaayaatillah ilaah aayaadkii yajxaduuna kuwa diida allaahu eebba weyne alladii axad wey jacala yeelay alarda dhulka qaraaran sugnaan wasamaa cirka bina'an dhisma idinku dadan wa sawarakum rabbiba idin uumay fa axsana wanaajiyey suwarakum bidhaantiinna ka gadaal wa rasaqakum wuxuu idinku cunta siiyey min atayibaat ashyaa wan wanaagsan daalikum axadka sidaa yeelayba allaahu macbuud xaqaa rabbukum rabbigiin wey fatabaaraka allah ilaah baa kor ahaaday dhaliil iyo nuskaan giddigeed kor ka noqday allihii rabbuulcaalamiin uunkoo idin barbaariyeelaha ee maamulayey huwa allaha la tilmaamayba alxayu alla noola laa ilaaha axad gar lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa alla maahaane fadcuuhu tuuga u yeertay caabuda mukhlisiina idinkoo u baraxtiraya lahu eebbe addiina camalka kolka nicmatuliijaad walimdaad waliscaad intiiba la ysu sheegay ayaa lagu gabagabeeyey alxamdu lilah mahadsay u dhan tahay eebbaweyne keligii ayaa iskale allihii rabbialcaalamiin uun idaylkiisa barbaariyey wallaahu aclam